marka hore anoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan waxaan ilaahay ka baryayaa in xaamid jaamac ilaahay u naxariisto walaaladiisii iyo qaraabadii iyo saaxiibadiisana uu samir iyo iimaan ka siiyo xaamid jaamac wuxuu ahaa nin caana oo reercadbeeda oo soomaalida reercadbeedka kamid ahaa xaafadda caydiruus ayuu kusoo ay kuna kuna dhashay haddana ku dhintay oo masaajidka caanka ee shariif caydiruus uu ku yaalo iyadoo wax ku bartay dugsigii sare iyo waxbarashadiisii cadanba wax ku bartay jaamacadihii wuxuu noqday nin caana oo meelo badan oo dadka soo dadka reercadmeedka ay ka shaqeeyaan ka ka ka shaqeyn jiray wuxuu kusoo caan baxay markii koowaad horta joornaalka alayaamna ilaahay cadan ka soo baxa ayuu qoraa ka ahaa madaxdeedana kamid ahaa wuxuu kaloo kamid ahaa xisbi uu aasaasay oo tajamucul yemeni la dhihi jiray oo uu aasaasay allah u naxariistay cumar aljaawi ayuu madaxdeeda kamid ahaa wuxuu kamid ahaa oo macalin ka ahaa gaar ahaan luqada ingiriiska dhiga jaamacadda cadan wuxuu ahaa ninka koowaad xagga tarjumada luqadaha ugu ugu ugu fiicnaa oo marka waxa uu tarjumo oo uu ku saxiixo xaamid jaamac aanan laga daba hadal marka nin hawlahaas uu qabto caan ku ah oo looga dambeeyuu ahaa markii sii horena wuxuu ahaa nin reercadmeed ah oo soomaalida reercadmeedka ah oo aada u afgaaban oo shaqadiisa iyo howlihiisa iyo dantiisa wixii aad weydiisana kaa si fiican kaaga jawaaba sidaan aniga ku ogaa xaas ma yeelan ma guursan wuxuu shaqadiisaas iyo howlahaysaa badan wuxuu kamid ahaa ururkii weynaa ee udabada la yidhaaho udabada yemaniyiinta ahaa oo muxdada yemanka ka horeeyey ayuu madaxdeedii kamid ahaa oo uu dhowr jeer ku-xigeenno ka noqday isaga iyo cumar cabdicasiis iyo cumar isaawi iyo niman badan oo reercadmeed ahaa marka ninkaasi waxyaabahaasay dadka reercadmeedkaa ku xasuustaan wuxuu hayn jiray lixdameeyadii buu aada u soo caanbaxay oo qoraaladiisa iyo tarjamaadiisaba reer cadan iyo guud ahaan yemeniyiintu ay aada u gaartay madaxweynihii yeman baa ka tacsiyeeyey ku-xigeenkiisii baa ka tacsiyeeyey wargeysyada yeman ka soo baxa iyo qoraayaasha yeman iyo abwaanada iyo suugaanyahanadoo dhan way hadal hayaan sumcaddaasoo idil muxuu ku kasbaday baad isleedahay
marka runta laga hadlo cid wax qorta ama cid wax akrisa oo ama yeman ku nool ama cadan ku nool oo uu buuguu qoray ama maqaaluu qoray ama buuguu tarjumay eena gurigiisa oolin waa yaryihiin marka taasaa waxay keentay dad badan oon xataa isaga arag inay ka bartaan qoraaladiisa iyo siduu wax u cabiro oo ah cabiraad laga yaabe ka duwan markuu maqaalada qorayo aad ka dareemaysid dhiig kala duwan oo meelo kale meelo kala duwan cuskanaya reercadmeed soomaalinimo yemeninimo midnimo jacayl dhan walba aad ka wada dhadhamees marka wuxuu ahaa nin dadka ay usoo istaagaan marka la yidhaaho xaamud jaamac weye ay cid walba madaxweyne iyo ra-isul wasaare iyo wasiir oo dhan ay usoo istaagaan nin aada mutawaadic u ah oo aan isla weyneyn oo dhan ay gacanta
ninka madaxda ka ah ururka suugaanyahanada iyo qorayaasha yeman markii uu ka tacsiyeynayey wuxuu yidhi waa soomaaligii aan carabiga ka baranay dad badan oo reer yeman ahna waxayba aaminsanaayeen baa la leeyahay in luuqadda ingiriiskana sidoo kale ayba luuqadiisa koowaad tahay marka uu adeegsanayo ama uu wax turjumayo marka af soomaali ninkaas ma yaqiinay isaga maadaama uu cadan ku dhashay kuna barbaaray soomaaligiisu sidee buu ahaa jacfarow ninkaasi iyo walaaladii oo isagana reecade cadan kusoo koray oo markii dambe dadkii soomaalida ahaa ee soomaaliya tegay ee xabadi keentay loo bixiyey oo aan aniga saaxiib ahayn oo siciid jaamac la yidhaaho oo haddaan nolol ku ogaayo london ku ogaa labaduba markaad la sheekaysatid maanta iyo waxaad leedahay salow ma shalay howskii burca ka yimaadeen nimankaa cadan ku dhashay ee aqoontaa gaaray ee dadkaasi ay carabiga uga dambaynayaan haddana luqadoodii soomaaliga ah wax iska bedelay wax in yaroo boora ma laha waxaad ka garanaysaa dunta ay ka soo jeedaan waalidiintii dhashay inay ahaayeen dad soomaalinimada ku weyn oo aada loo ixtiraamo oo caruurtooda inta aynan luqado kala baran luqadooda ku tarbiyaya isagana sidaasuu ahaa marka uu kuu yimaado qof soomaaliya arko waxa ugu horeeya uu ku bilaabi jiray waxay ahayd soomaali xataa barmarka qaarkood dadka carabta ah ee reer cadmeedka ah inkastoo ayna kuu jawaabi karin way way yaqaaneen af soomaaliga soomaali buu kula hadli jiray markay u bilaawdo kadib uu dhihi jiro waryae nagala haray aawey afkii carabiga nagula hadal laakiin haddana saciid xaamid wuxuu ahaa ninka looga dambeeyo